dhowaan maamulka la magacbaxay somalilan ee uu hogaamiyo muuse biixi cabdi ayaa ciidamo soomaali ah islamarkaana gaaraya laba kun iyo shan boqol oo askari u diray dalka ethoobiya iyadoona ujeedadu tahay in xabashida ethoobiya ay soo tababarto ciidankaasi hoostaga maamulka somalilan oo si weyn oogu daaban ethoobiya wararka ka imaanaya ciidamadii halkaasi la geeyey ayaa sheegaya in askartan ka socotay somalilan ay xabashida kala kulmeen dhibaatooyin kala duwan iyo xadgudubyo xoogan iyadoona ay qaar ka mid ah askartaasi dib usoo laabteen tiro toddobaatan askari ah ayaa dib loogu soo celiyey dhulka ay ka arrimiso somalilan waxa ayna askartan qaarkood oo warbaahinta la hadlay tibaaxeen in ay la kulmeen jirdil iyo xadgudubyo ay u geysanayeen askarta itoobiyaanka ah ee macalimiinta u ahayd dhanka kalena loo geystay boob dhaqaale oo laga soo reebtay moobeeladoodii iyo agabkii ay wateen halkaasaa baabuurna kaga qaaday waxaana la geeyey etoobiya dugsiga la dhaho huurso baa naloo geeyey waxaa naloo geeyey labadeedii kuna ciidanka ahaa iyo barhkii wax naloo geeyey xabashi markii dugsiga huursaanu tagnay ayaana ku wareejiyey xabashi xabashidii waxay bilaabeen inay dhibir nala dhacaan na jirdilaan se nagu tuuraan seelo xagga hoose uqodeen siddeetan kilomitir oo lagugu qafilayo oo marka dambena lagugu ilaabayo waxaa weeyaan qaar baa ay madaxa kala dhaceen qaaro qaarkood ayaa sidoo kale sheegay in ay lug kaga soo baxeen etoobiya kadib markii qaab foolxun loola dhaqmay saraakiisha etoobiyaanka ah ayayna sheegeen inay rasaas ooda oga qaadeen waxaa weeyaan yaan maalmaha ka mida ciidanka qaranku xabaday ku fureen xabadii ay ku fureen dhulka u raaciyaan ilaahay waxba qaar kuma dhifan ee dhebiyaa dhebiyaha ku xigay dhebiyaa la dhaceen si kastaba ha ahaatee maamulada ka dhisan soomaaliya ee ku daaban shisheeyaha ayaa ka midaysan in dhallinyarta soomaaliyeed loo gacangeliyo dowlada shisheeye islamarkaana ku sameynaya waxa ay doonaan iyaga oo ku andacoonaya in ay tababarayaan aqoon-yahanada ayaana isweydiinaya su-aal mixwari ah taasi oo ah ciidan lagu soo tababaray dal shisheeye inta ay tayadiisa gaarsiisan tahay iyo sida looga dhaadhicin karo macalinkaagii ayaa cadow ku ah